mas-uuliyiinta maamulka dowladda hoose degmada gaalkacyo ee galmudug ayaa magaalada gaalkacyo uga qaybgala munaasabad lagu dhiirigelin arday baratay culumta caafimaadka munaasabadda ayaa sidoo kale waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiintii ardayda baratay culumta caafimaadka kuwaasoo lagu abaalmariyey guulaha ay ka gaareen barashada culumta caafimaadka maamulaha macadka qambile cabdulaahi cumar axmed ka hadlay furitaanka munaasabadda ayaa sharaxaad ka bixiyey ardayda iyo waxyaabihii ay barteen maadadii ay macadka dhiganayeen intaas markaa ka soo gudbo maanta waxaa u wada fadhinaa qalinjabiyayaasha ka kooban toban iyo shan qofood kuwaasoo iskugu jira wiilal iyo gabdho kuwaasoo bartay xirfadda caafimaadka ee culumta caafimaadka ah saaxiibayaal waxaan rajaynayaa inaan insha allah hadduu ilaahay idmo aan dhegaysan doono dadka kale ee qiimaha badan ee maantay noo soo horay wakhtigooda mas-uuliyiinta ka hadasha munaasabadda uu ka mid yahay sahal maxamed oo ka mid ah golaha deegaanka degmada gaalkacyo ee galmudug ayaa tilmaamay in horumarka caafimaadka galmudug ay salka ku hayaan dadaalada iyo kartida ardayda caafimaadka sidoo kalena taageerada ay helaan macalimiinta iyo ardayda hay-adaha caafimaadka ka hela galmudug ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay ayna soo dhoweynayaan in dhallinyarada ay ku dhiiradaan inay sii wataan waxbarashada tababarada si loo gaarsiiyo caafimaad wanaagsan deegaanada galmudug gaar ahaan magaalada aad barteen sida akhyaarta igu horreyshay ay sheegeen in aad maaragtay aad ugu adeegtaan bulshada oo si mutadawacnimo ah hasdhihin maanta koofi baa qaata waa qalin jabisay ma ahan saas waa inaad weli waxbaa ku dhiman baracticaalku wuu kaa lumayaa inaad farmashiyaalka iyo goobaha caafimaadka aad tagtaan oo aad si mutadawacnimona ku shaqaysaan daawadana aad barataan daawada laftirkeeda ma sahlana culumtii labada cilmi ugu muhiimsaneed culumta la barto mid ka mid a ayaa barateen asagana wuu baaxad weeyahay sidoo la sheegay oo hore looga faahfaahiyey qayb ka mid a barateen ilaahay subxana watacaala idinkana adinku anfaco noqda kuwii bulshada ku anfaca oo horey usii wada dadka bulshada gaarsiiya wax weyn ku soo kordhiya magaalada halkaasna cilmi kuma eka qofka min bilaw ilaa dhammaad waxaa la rabaa insha allahu cilmigu dhammaad ma lahan inuu hore usii wado aqoonta sii kororsado maalin walba waxbaa yacnii inaad kororsatid jaamacadaha way joogaan inaad inta hadda aad baratay in ka badan aad sii kororsatid waayo hadda waxaa barateen waa asaasiyaadkii culumta caafimaadka wax badanoo badan ayaa idiin dhiman ayadana waxaan rajaynaya insha allahu jaamacadaha jaamacadda motherland hadday nagala joogto inay fursado badan horena idiin siiyeen haddana insha allah idinku garab taagan yihin oo ka faaidaysataan munaasabadan ayaa sidoo kale waxa ay ahayd munaasabadan ayaa sidoo kale waxa ay ahayd fursad lagu xusayay muhiimadda ay leedahay tayeynta xirfadaha caafimaadka iyadoo la rajaynayo in mustaqbalka ardayda caafimaadka ka qayb qaataan hagaajinta nidaamyada caafimaad ee galmudug iyo guud ahaan soomaaliya